asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu din ahaantiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada warkaygai caawaysnimo idaacadda raadiyo afka shacabka xarintiisa koowaad ee magaalada burco caawa waxaan halka idiin soo jeedin doonta anigoo raxme maxamed cabdiya qodobada ugu doorka role ee habeenkan caawa idiin haynana waxaa ka mid ah ardayda sanadka iska diiwaan galisay jaamacadda golis ayaa maanta si rasmiya imtixaanka ugu fadhiistay imtixaanka gelitaanka jaamacadda munaasabad ballaadhan oo loo qabtay dufcaddii lixaad ee ka qalin jebisay jaamacadda weyn ee magaalada burco gudoomiye ku-xigeenka gobolka sooloo soo qabanqaabiyey kulan lagaga hadlayo sidii looga hortegi lahaa abaarta baasan ee ka jirta gobolka sool xubno ka mida golaha dhexe ee xisbiga waddani oo gebi ahaanba si rasmiya u shaaciyay inay ka baxeen xisbigaasi mas-uuliyiinta gobolka saraar oo deeq biyaha gaadhsiiyey dadkii ay abaaruhu saameeyeen dhegaystayaal kuwaas waa qaar ka mid a qodobada wararkayaga caawa iminkii haatanna ku soo dhowaada kuwaasoo faahfaahsan ardayda sanadka iska diiwaan galisay jaamacadda golis ayaa maanta si rasmiya imtixaanka ugu fadhiistay imtixaanka gelitaanka jaamacadda in ka badan kun arday oo ah ardayda sanadkan iska diiwaangelisay jaamacadda golis ee magaalada hargeysa ayaa maanta u fadhiistay imtixaanka gelitaanka jaamacaddaasi imtixaankaasi oo ardaygii ku guulaysta u suuro gelinaya inuu ka mid noqdo ardayda jaamacadda mas-uuliyiinta jaamacadda golis ayaa ka warbixiyey tirada ardaydaasi maanta u fadhiistay imtixaanka kuwaasoo dhammaystay dugsiyada sare ee somalilan waad aragteenoo waxaa bilaabmay ardayda soo gelaysa jaamacadda golis imtixaankii laga qaadayey marka waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay maanta arday wanaagsan oo noo timid da-yar wanaagsan tiro wanaagsan haddii alla yidhaahdo oo soo dooratay oo isku aamintay jaamacadda golis oo iyagiiyo waalidkooduba ay ku qanceen waxaan ugu bashaaraynayaa inay jaamacad wanaagsan oo dhammaystiran oo cilmigii buugga ee theoriga iyo cilmigii baracticalka ee laabka intuba ay u dhan yihiin halkan maanta inta isugu timi waa intii injineerinkii galabtana intaa in la-eg baa imanaysa marka waxaan aada ugu faraxsanahay inay colkaasi haddii alla yidhaahdo oo ilaahay ina gaadhsiiyo nafta u daayo oo ay ku dhammaystirtaan jaamacadda in ay kala baxayaan cilmi wanaagsan
halkan maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa oo imtixaan ku galaya in ka badan kun iyo boqol iyo shan iyo lixdan arday oo soo doortay ama kala gelaya kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda golis runtii oo ilaahay maadii waxaan u diyaarinay ardaydan jawi wanaagsan iyo environment wanaagsan ood arkaysaan waxaan rajeynaynaa haduu ilaha imtixaanka kadibna in saa dambe ay waxbarashadooda bilaabi doonaan marka waxaanu dhammaan u sheegaynaa ardaydii imtixaankan ka soo habsaamay inuu jiri doonay sidoo kale munaasabad ballaadhan oo loo qabtay dufcaddii lixaad ee ka qalin jebisay jaamacadda weyn ee magaalada burco wasiirro ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda waxbarashada somalilan wasiirka macdanta iyo tamarta somalilan wasiiru dowlaha waxbarashada iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ay ka mid ahaayeen agaasimaha guud ee tacliinta sare maamulka gobolka togdheer mas-uuliyiinta waxbarashada ee heer gobol iyo caafimaadka madaxda shirkadaha kala duwan ee gobolka guddiga maamulka iyo weliba macalimiinta jaamacadda burco ayaa saaka ka qayb galay munaasabad ay ku qalinjabinayeen dufcaddii lixaad ee ka qalinjabisa jaamacadda burco ardaydan oo ka qalinjabisay kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi ayaa munaasabadoodii qalinjabinta oo lagu qabtay hoolka jaamacadda burco ay mas-uuliyiintani ka jeediyeen hadallo u badnaa dhiirigelin dardaaran iyo bogaadin waxay jaamacaddu diyaarisay iminka inay halkan ku bixiso master iyo bs d labadaba waxay kaloo diyaarisay inay xirfadlayaal dhakhaatiira iyada nafteeda ay halkakan u diyaarisay inay soo galaan sanadkan oo ka qalinjabin doona insha allah kolley waxay ku soo hagaageen sanad jaamacadda burco ay ka mid noqotay saddexda boqol iyo labaatanka jaamacadood ee ururka carbeed ah ay ka mid noqotay way horta ka qalin jabiyeen ha xusuusnaadeen ardayda maanta qalin jabiysa idinka waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo baan leeyahay waana waxaa dhamaysteen qaybtii koowaad ama digriigii koowaad ee waxbarashada halkaa kuma eka haddubaa xilligii bilowdeen ha ka daaliha aan maanta xagga ka jarnay inay gobolladoo dhan ka iman doonaan oo wax ku qoran doonaan bordel iskuolka beer waxaan caawana daafurayna shan iyo afartankii ku horreeya arday xaqu helay technical institute bro marka waxaad moodaa sanadkani inuu sanadkii gobolka sugdeen yahay waxbarasho badan baa waddankeena ka jirta laakiin tayada ayaa wax u dhinaayeen tayadana insha allahu tacaala wakhtiga soo socota hanti badan baa la gelin doonaa wakhti badan baa la gelin doonaa wixda badani aynu joogno ee maanta intaasoo difcadood ay ka soo baxeen inaan goobjoog ka ahaa iyadoo dhowaan cidlo ah markii aynu hindisaynay inaynu hagaajinno oo dhisno inaan maanta goobjoog ahaado oo ilaahay soo gaarsiiyo waa waxaan yaa runtii ilaahay loogu mahadyoobay inaanu sa- salaam qaali idinka sidna madaxweynaha iyo tahaniyad iyo bogaadin idin soo farayo Ee, aad iyo aad baan maalinkan tahaa yaanu salaanta idinka sidno aan ugu nuxnuuxsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad iyo aad ayaan idiin bogaadinaynaa idiin hambalyaynaynaa maragna aanu ka nahay shahaadooyinka halkan laydin guddoonsiiyey ee mas-uuliyiintiinnu aydi- ay halkan idinka sheegeen ay idiin caddeeyeen qodob kaloo aasaasiya jira sahankaasina oo shaqa inoogu abuurmi doontee qabyaaladaan la dagaalanno dhulka ma kala lihin dhulku wuu inaga badan yahay iyo ciil isla weynaan iyo dhimasho qabiilku macnihiisu waa intaa waa sidaa weeyaan nin waliba wax la weyn qabiilkiisa gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey in ka badan boqol iyo toban arday oo sanadkan dhammaystay waxbarashada kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda burco iyagoo gulaanadkii munaasabadaasna telefishinka qaranka uga warramay ardaydaasi dareenkooda una duceeyey waalidkii iyo macallimiintii tacabka badan soo geliyey agu ayaan siciid warsame ku magac dheersama wada walaal waxaan ka qalin jabiyey kuliyadda community development ee jaamacadda burco aad iyo aad baan u faraxsanahay dareenkaygu waa midaan la koobi karayn magacayga waxaa la yidhaha bashiir raacdiye waxaan ka baxay jaamacadda barco gaar ahaan kuliyadda xanaanada xoolaha ama doctor jamaal cabdiraxmaan bulaale waxaan ka qalin jebiyey kuliyadda veterinary science ama xanaanada xoolaha waxaan soo bareynay muddo shan sana ah jaamacadda barco aan ku jiray waxaan aad ugu mahad celinayaa waalidiintii muddada ila soo kifaaxaysay waayaan xuse dareenkaygu aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan u mahad celinayaa dhammaan faamiligayga oo dhan waa aabbaha iyo hooyada magacaygu waa wirdi khadar cayngal aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan marka koowaad u mahad celinaya ilaaha subxaana wa tacaala noo suurtogeliyey himilada dheerayd iyo higiskii dheeraa aan inta muddadaas soo wadnayna maanta noo dhammaato kastaba haatee ardayda jaamacadda burco ka qalinjabisay maanta oo ahayd arday kooban oo tayo leh sida ay sheegeen maamulka iyo madaxda jaamacaddaasi ayaa noqonaysa ardaydii lixaad ama dufcaddii lixaad ee ka qalinjabisa kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda burco gudoomiye ku-xigeenka gobolka soolow soo qabanqaabiyey kulan lagaga hadlayo sidii looga hortegi lahaa abaarta baasan ee ka jirta gobolka sool kulan ballaaran ay isugu yimaadeen madaxda iyo mas-uuliyiinta heer gobol ee gobolka sool oo uu gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka aana kusimaha gudoomiyaha gobolka sool mudane cabdirashiix xirsi dalmar ay kasoo xaadireen mad- madaxda iyo mas-uuliyiinta hay-adaha dawliga ah ee ka howlgala guud ahaanba gobolka sool ayay iskula naaqasheen iskana xog waraysteen xaaladda guud ee gobolka sool wareyna waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka sool doctor bila xaaji maxamuud oo ka warramay heerka caafimaadka ee gobolka sool halka uu marayo isagoo sheegay inay inay jiraan culeys badan oo ka imaanaya dhanka abaaraha baasan ee ku habsaday guud ahaanba dalka jumhuuriyadda somalilan gaar ahaan gobolka sool isaguna halkaasi ka hadlay madaxga ee aafooyinka qaranka ee neerad oo isaguna sheegay macluumaad ballaaran uu ka soo ururiyey dhibaatada dhibaatada abaarta iyo biyo la-aanta baahsan ee ka jirta gobolka sool warbixin yar oo ku saabsan caafimaadka gobolka kasoo jeediyo alxamdulilah ee kolley waxaa la galay ama nagu soo waj- nagu soo guuray saddex gobol laba gobol gobolka ee togdheer iyo gobolka sanaag baa kusoo guuray gobolkii sool oo roobo aan saaba badnayn ay ka guureen ee waxaanu cabsi ka qabnaa ee inay dhacaan cuduradii yacnaha cuduradii ee ka dilaacaan oo waxaa la iskugu tegay dhul ee jidhaamo ama dhul waraa oo biyo yar galeen oo biyo wasakhoobaan insha allah ilaa hadda ma hayno weli wax alarmina ama dad ee, la keenayo wasaaradda caafimaadka gobolka ama cusbitaalkii iyo iyo xarumihi mseejada oo alarmina oo ama aanu odhanay kaysas soo daatay maanu arag laakiin cabsan weyn baanu ka qabnaa ee, hawsha ee, abaarta ee dadku isku soo guureen ee, gobolka togdheer iyo gobolka sanaag kusoo guureen gobolka sool Ee, marka anigu kolley waxaan baaq u diri lahaa un in dadka dee dhibaataysan ee, la caawiyo oo ama biyaha laga caawiyo ama caafimaadka laga caawiyo insha allah waxa wax ku xidhan yihiin wax bixiyana waa ilaahay insha allah ilahayna waxaan ka baryaynaa ilaahay raxmad qay qabtay inuu ummadaas kusoo guurtay ilaahay inuu siiyo oo degdega wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
in badan baanu haddaanu nahay neerad ka sheegnay een, abaarta ka jirta gobolka inkasta ayaan gobolka keliya ahayne to gaar ahaan somalilandna meelo badan ka jirto een, run ahaantii annagu wixii nagu aadanaa waanu qabanay een, abaartanina waxaanu ka cabirnay inay ama ka baaxad weyn tahay ama la eg tahay tii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo toddoba eh, toddobaatan iyo afartii ahayd een, waxaana isleeyahay een, meel loo irkado alla ka weyni ma jirto alla dadkaa ka dulqaado abaartan jirtaa isaga ayaa ka dulqaadi kara een, waxaa kaloo iyana jirta bini aadanka ilaahay wuxuu usiiyey fekerka iyo caqliga inuu kaga shaqaysiiyo in ummadda gobolka sool degani ay isku tashato oo ay arrintaa ka diyaar garowdo haddii een, ruubadii waayo ummaddeena jilicsan waayo waxaa isugu soo guuray gobollo badan een, sida togdheer muxuu ahaa sanaag oo kale een, dhulka la isugu soo guurayna waa dhul yar oo kooban roob badanina ma helin gabagabadii kulankaasi oo ahaa mid la iskula naaqashayay xaaladda guud ee gobolka sool la iskana xogwareysanayey sidii looga hortegi lahaa abaaraha baahsan ee ku habsaday gobolka sool ayaa waxaa ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka gobolka sool mudane cabdirashiix xirsi dalmar alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaah baan umahadnaqayaa marka hore marka xiga sidii cadadu ahayd waxaanu isugu nimi kulan kulankaas oo khamiis li la yidhaahdo isdawayaasha gobolka iyo een, maamulka gobolka iyo isdawayaasha oo dhan ay isugu yimaadaan si la isaga xog wareysto xaaladaha abaareed xaaladaha nabadgelyo wixii caqabadee jira wixii fulay waxaan fulin sababtay u fuli waayeen een, saaka waxaanu een, isla garanay haddii een, aanu suureysanay een, dhammaan isdawayaasha gobolka sool in ay ji- inay jirto xaalad abaareed oo baahsan oo ka awood badan een, een, kuwii horey u dhici jiray ama horey inoo soo mari jiray Een, marka ilaahay marka ugu horeysa waxaanu ka baryaynaa in ilaahay abaarta ka jabiyo ummadiisa in ilaahay isagaa dhergin kare dhergiyo in ilaahay una een, een, een, uu een, raxmad u shubo marka xiga waxaan baaq u dirayaa guddiga abaaraha qaranka jamhuuriyadda somaliland waxaan baaq u dirayaa hay-adaha caalamiga ah waxaan baaq u dirayaa ganacsatada een, gobolka sool iyo ganacsatada somaliland oo dhan waxaan baaq u dirayaa qurbo joogta somaliland iyo gaar ahaan qurbo joogta gobolka sool u dhalatay inay ka soo qayb qaataan xaaladda abaareed ee ka jirta ee, gobollada bariga ama gobolka sool waxaa intaa dheer een, gobolka sool waxaa isugu soo guuray ilaa saddex gobol een, afar gobol baan idhaahdo garowana aan ku dare een, sanaag waa kusoo guurtay ee, burco waa togdher waa kusoo guurtay ee, saraar way kusoo guurtay een, roob badan oo yani raxmada oo ee, wax dhergiyo ama wax qaboojiyo oo ka da-ayna ma jiro een, xaaladaasi aada bay een, maxaa la yidhaahdaa een, een, u adag tahay xoolihii ee, bixidoodii way iska socotaa iyadii oo maxaa la yidhahdaa wax- wax waktiya ma leh hadda waxaan u baqaynaa dadka sidaa darteed guddiga abaaraha qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland isagoo nooga horreeyey oo isugu yeedhay guddiga abaaraha qaranka oo haddana aan filayo inuu shirku u fadhiyo waxaanu leeyahay gobolka sool xaaladda abaareed ee ka taagani waxa weeyaan waa allaarti weeye in loo diyaar garoobo guddiga abaaruhu u diyaar garoobaan madaxweynuhu sida horeyba ugu diyaar garoobay ugu sii diyaar garoobo insha allah waxaan rajaynayaa deg deg in loo soo gaarsiin doono ilaahayna waxaan ka baryaa mar labaad in ilaahay raxmadiisa u shubo marka xiga waxaan shacabka shacabweynaha gobolka sool ku dhaqan een, ugu baaqaya inay ilaaliyaan nabadgelyada inay soo dhoweeyaan dadka ehelkaa ee ay wada dhasheen meeshay doonaan ha ka yimaadeene ee soo guurtada ee abaartu keentay inay nabadgelyada nabadgelyada ilaashadaan inay ilaahay baryaan in maxaa la yidhaahdaa nabadgelyo lagu wada noolaado ilaahayna ay baryaan oo ilaahay raxmadiisa ku siiyo insha allah een, intaasaan een, warkayga kusoo gebagabaynayaa wasalaamu calaykum waxaa kaloo ugu baaqay hay-adaha caalamiga iyo weliba guddida qanda iyo weliba guddida abaaraha heer qaran inay ka qayb qaataan abaaraha baahsan ee ka jira iyo weliba beeyaraanta guud ahaanba gobolka sool xubno ka mid a golaha dhexe ee xisbiga waddani oo gebi ahaanba si rasmiya u sheeciyey inay ka baxeen xisbigaasi xaflad loo qabtay xubno golaha dhexe ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa lagu qabtay maanta magaalada hargeysa xafladaasi oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye iyo maayirka magaalada laascaanood golaha deegaanka magaalada laascaanood xubnahan ka soo baxay golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxa ay sheegeen in gebi ahaanba ay salugeen qaabkii uu u dhacay shirkii koowaad ee golaha dhexe ee xisbiga wadani uu ku qabsaday hotel ambasador ee magaalada hargeysa anigoo ah gaashanlo sare ka mid ahaa xisbiga waddani waxaan u soo diga rogtay maanta kulmiye oo aada iyo aad aanu markii horeba u xiisaynaynay markii aanu arkay cadaalad darrada iyo waxaa la yidhaahdo ma garanaysaa waayela-aanta waayela-aan baa nagaga dhacday meesha waayela-aanta waxaanu leenahay meeshii oqooni marta unbaa arrinna maraa dee waa dadku waa kulmiya waa kulmiye kulmiye ayaanu isu imanaynaa kuwa kalena waanu ugu baaqaynaa waxaan ahaa guddoomiyaha degmada garabka haweenka ee xisbiga kul- een, waddani markaanu soo gallay caasimadda aanu codaynay ee codkii aanu ridnay waxaanu ku aragnay musuq maasuq fara badan iyo cadaalad darro fara badan oo laysdhex wado meesha waxaanu ku aragnay aanu xaqiiqsanay inaanu haddii uu helo maanta uu maxaan ku dhahaa xisbiga waddani uuna waxba hogaamin qaar ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga muxaafidka ee kulmiye oo soo dhoweynta xubnahaasi golaha dhexe ee xisbiga waddani ka soo baxay ka hadlay ayaa iyaguna waxay dhahdeen waa xaflad hordhaca xubnihii gobolka sool xisbiga kulmiye kaga sugnaa halkan maayarkii degmada laascaanood baa fadhiya xubno golaha kulmiyaa fadhiya xildhibaano golaha deegaankaa fadhiya waxaanu dhammaantayo soo dhoweynaynaa xubnaha walaalahayaa ee golaha dhexe ee wadani ka tirsanaa baanu halkan ku soo dhoweynaynaa anigoo ku hadlaya een, xubin ka mid a xisbiga een, kulmiye een, gobolka sool aad baan ugu soo dhoweynaynaa markii horeba waxaa halkan iiga muuqdaan aad ugu faraxsanahay awoogay tole cawad oo ahaa rag inoogu cadcadaa markay mucaarad noqoto wadan inuu maanta xaqiiqadii soo arkay oo kulmiye la isugu yimid aad baanu idiin soo dhoweynaynaa insha allah waan idinku soo dhoweyn doonaa xafladan tu ka weyn oo qabsoomi doonta sabtida anigoo ku hadlaya afkii kulmiye waxaan leeyahay nin har arkayaa bacad ma fadhiistee kulmiye ka shidantay kulmiye isugu soo diga rogta intiina hadhayn dhanka kalena waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey maayirka magaalada laascaanood xubnahaasi ka soo baxay golaha dhexe ee xisbiga waddani waxaanu yidhi waxaa farxad weynayaa maanta rag fara badan iyo dumar fara badan oo ka soo jeeda degaankii anigu aan maayarka u ahaa oo markii horena waddani ka tirsanaa maantana nagu soo noqday kulmiye ku soo noqday farxad weyn bay ii tahay aada iyo aad baan uga faraxsanahay in gobolka sool inta maanta bilic ka muuqatiyo wado xusbiga kulmiye waa horumarkii dalka waa xusbigii wax qabtay mas-uuliyiinta gobolka saraar oo deeq biyaha gaadhsiiyey dadkii ay abaaruhu saameeyeen mas-uuliyiinta gobolka saraar xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degwada caynabo iskood isku abaabulay ayaa maanta dadku abaartu saamaysay waxa ay gaarsiiyeen booyado biyaha laga soo ururiyey bulshada ku dhaqa magaalada caynaba waxaana deeqda biyaha ka warbixiyey barasaab ku-xigeenka gobolka saraar siduwayaasha wasaaradaha xanaanada xoolaha caafimaadka iyo dibidejinta iyo sidoo kale xildhibaan qodax oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada caynaba eelaf weyn iyo coodanle inta u dhaxaysaa maanta dadkii maatadii way daadsan tahay dhibaato fara badan baa jirta waxay u badan maanta waxay u baahan tahay gurmad xoog le xoog le xoog le xoog le oo dadka balbadbaadiya markaa inta yare magaalada uruursay labaatanka boodooda dee kolley jahooyin badan baa na sugaya labada kun iyo lix tobanka maanta waxaanu halkan keennay biyo ay bixiyeen dadka reer caynaba biyahaas oo aanu rantooda halkan keennay oo ka kooban sagaal iyo toban boodood oo ay dadku qaadhaan ahaan ku ururiyeen markii ay xaaladdu isu beddeshay abaar waxaan u sheegaynaa wasaaradda dibudejinta iyo hay-adaha maxalliga ah iyo hay-adaha ku shaqa leh inay qayladhaantaa oo dadkaas oo abaar aada iyo aada baxsani jirto in si degdega biyo loo soo gaadho iyo raashin iyo waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ee uu korwaan ka yahay mudane axmed maxamed maxamuud saleeye madaxweynaha qaranka in dadkan xaaladooda waa xaalad degdeg ah oo emergency dad iyo xolatoona ma hadhayaan haddii aan wixii markaa dowladdu ay qaban karto in dadkan loo soo qabto na halkanna xooluhuna aad bay u jilicsan yihiin awooduna aad bay yihiin waxaa lagu baaqayaa gobolka qoladaha aaba guddiga abaaraha heer qaran ugu horeeyo wasaaradda xanaanada xoolaha in xaalad degdeg ah oo halkan iminka waxaanu gelinay iminka emergency xaaladda emergency ayaan hadda gallay hadda waxa weeyaan xooluhu aad bay u jilicsan yihiin dadku way iska daadsan yihiin baabuur baa ku daadanaysa meelo fogfog bay ka imaanaya ilaa gobolka sanaag ah sidoo kale qaar ka mid a dadka biyaha la gaarsiiyey ayaa ka dareenciyey iyadoo ay abaar si xun noo haysato oo aan aad iyo aad u liidino waxaa noo soo gurmaday degmada caynaba ciidankii joogay iyo shaqaalihii waxay noo keeneen biyo aad iyo aad baan ugu noolaanay biyaha uguna faraxnay dad badanoo naftu haysana ay ugu noolaadeen maanta markaa waxaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa wixii wax la taraba mar kastaba ha ka yimaadee markaa dowladda lafteeda waxaanu ka sugaynaa inay gurmad degdeg ah oo nala soo gaadho abaartan oo saameyn ku yeelatay dad iyo duunyaba ayaa ilaa hadda aanay jirin cid ka soo jawaabtay baaqyada kala duwana ka imanaya dadka ay abaartu saamaysay dhegaystayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa warkayga cawaysnimo idaacadda afka shacabka war ku-xiidka kaga imanaya xarunteeda koowaada magaalada burco waxaana soo jeedinaysay anigoo raxme maxamed